iyadoo lagu kalsoon waxay la soo talinaysaa war xaqiiqo ah oo ku salaysan dhaxaalnimo waxaa u mahadcelinayaa ciidankii galay tuulada buulaxaaji oo magaalada kismaayo u jirto sagaashan kilomitir oo beegsanayay kooxdii cadowga ahaa ugus ex al-shabaab hogaamiyihii aagaas joogay xasan cadday dhahayeen iyo ciidankeenna dowlad goboleedka jubbaland laamihiisa amniga ayaa meeshaas ku weerareen magaaladaasna gacan ku-haynteeda ciidankeena la wareegay meeshaasna waxaan ku dhaawacnay ninka asaga ah xasan cadde ah faracdigeedu ku baxsaday meeshaasna waxaan ku dilnay afar nin oo iyaga ka mid ah kooxdii ugu ex al-shabaab ciidanka dowladda jubbaland waa mahadcelinayaa geesinimada ay maaragtay ay muujinayaan meel walbo ay joogaan nimanka ayaga cadowga ah ummada soomaaliyeed cadowgiisa ah meel walba ay joogaan ay ka dabagalaan waa u mahadcelinayaa guushay soo hooyeen oo ay gacanta ku dhigeen tuulada buulaxaaji oo magaalada kismaayo sagaashan kilomitr u jirto waa guulan ku faraxsan nahay